aad baad u mahadsan tahay cabdalla mukhtaar jaylaani qaraxa waxa uu dhacay barqanimadii maanta sida war-saxaafadeedka ee lagu baahiyey ha yeeshe ee wuxuu ahaa qaraxa aad iyo aad u xoogan oo noociisa aanan horey loogu beegsan ee madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud afaafka hore ee madaxtooyada waddada dhinaca ceelgaabta marka la aado ayuu ka dhacay sawiro ayaa marka la soo baahiyey gelinkii dambe ee maanta ee muddo saddex saacadood ah ciidamo ee ka mida kuwa dowladda federaalk ayaa isku geedaamay meesha saxaafaddu way ku adkayd inay war ka soo gudbiyaan meesha iyo sawiro iyo xaqiiqda ee waxa uu yahay weerarka laakiin gelinkii dambe ee maanta ayaa loo fasaxay dadka iyo saxaafadda kadib markii dowladda federaalk ay ka urursatay goobta meydadkeeda iyo dhaawacyadeeda sawirada waxay muujinayaan in khasaare baaxad leh uu halkaasi ku gaaray kolonyadii madaxweynaha dowladda federaalka waxaa la arkayaa qaar ka mida gaadiidkii bollet broofka ahaa ama gaadiidka xabaduhu aanay karin madaxweynaha uu watay in meesha looga tegey oo ay isku soo kuduuteen qaarkoodna ay meesha ku gubteen wixii ku jirayna dabcan halkaas ay ku dhinteen waxaa ka mid a nin suxufi ah oo shalayba oranayey dagaalka laga qayb galo argagixisada oranaya ayaa ka mid a waxaa kaloo meesha ku dhintay askar aad u badan oo kuwa koofiya guduudda ah oo sida gaarka ah madaxtooyada uga shaqeeya xasan sheekh marka uu safar aadayana gelbiya ayaa meesha ku dhintay oo meedadkooda laga ururiyey sida aan xogta ku helnay marka inta badan xasan sheekh saad la socotid wuxuu qaataa gaadiidka bollet broofka ah kolley waa uu ka badbaaday weerarka laakiin kolonyadiisii in ka mid ah ayaa qaraxaasi runtii uu la haray welwal badan ayay muujinayaan durbadiiba dadka dowladda federaalk ka midka ah ee aadka wax u qora waxay sheegayaan xasan sheekh maxamuud in maanta haddii halkaasi lagu beegsaday xarakada mujaahidiinta al-shabaabna dhaqdhaqaaqiisa ee ay awood u yeelatay inay la socoto in xaaladda magaalada muqdisho aanan la isku hallayn karin dadka sidaa soo qoraya waxaa ka mida kuwa isbuucii lasoo dhaafay oranayey dadka yaala qalqalgelin al-shabaab waxba weerar ah kama geysan karto magaalada muqdisho la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xuseen macalim waxa uu bartiisa kusoo qoray xasan sheekh inuu caafimaad qabo xasan sheekh inuu ka badbaaday weerar culus oo lala beegsaday ayuu sheegay uuna aaday dhinaca iyo gobolada dhexe xasan waxa uu tegey maanta aadan yabaal wax yar ayuu joogay maadaama furin ay tahay oo ciidamada mujaahidiintu ay ku dhow yihiin waxaana uu usii gudbay oo diyaarad ay u qaaday deegaanka moqokori oo markaa aadan yabaal u dhow ha yeeshee ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waana uu awoodi waayey maanta inuu u khudbeeyo ciidamada dowladda federaalka ah fagaaro ugu khudbeeyo sidii horey u samayn jiray maadaama weerarkaasi culus uu ka soo badbaaday dadka ku dhaqan xamar jajab iyo agagaarka meesha wax ka dhaceen xamar weyne waxay kuu sheegayaan dhawaqa qaraxa inuu ahaa mid aad iyo aad u xoogan ambalaastu ay iska daba socotay qaarna ay aadayeen dhanka iyo dekedda iyo eraboorka ay sii aadayeen iyagoo maraya suuqa beerta iyo qaarna waddada maka almukarama ay u soo ruqaansanayeen oo sidaa meydadka iyo dhaawacyada loo kala gurayey dadka qaar waxay leeyihiin weerarkan xasan sheekh uu ka badbaaday laakiin waa fariin culus oo aanan horey loogu dhiibin mid ka mid a madaxweyneyaasha soo maray ee dowladda federaalka ah waxaa cajiiba marka xasan sheekh qudhiisa toddobaadkii lasoo dhaafay gaar ahaan jimcihii hore jimcihii ka horreeyey wuxuu sheegayey ama iska indhatirayey digniinaha amniga iyo waaqica jira iyo xaaladda iyo dardarta ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana uu sheegayey wax khatar ah inaanay jirin hadalladiisina waxaa ka mid ahaa
waa la hoogay balaayaa ka dhacday intana waa laga soo butaacay intana waa waa been waxaa intaa dheer maxaa raa marka brobagandada beryahan socotahay shabaabaa iska leh asaa soo samaystay nasiib daro kuway heleen masajkooda xambaaro u qaado oo meel walba u marsiiyo u geeya oo soomaali ah iyo kuwa ajnabi ah caalamkuna diyaaradaha waa nooga imaanayeen waa socdeen maanta waa maxay khatarta dhacday intiinaan intii magaalada ku nooleed welina ku noolaatiine khatarta dhacday oo diyaaradaha cirka maraya lala soo daadanayaan ee maanta jirtaa waa maxay khatartii uu xasan sheekh sheegayey inaysan jirin maanta isaga ayay ku qabsatay afaafka hore ee madaxtooyada